بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان dhaaryaalkii ayuu u kitaab yahay dhaartii dhaarihii la dhaaranayay iyo wanuduuri nadarkii waxyaalihii lagu nadrayay wa walaa yancaqidu lyamiinu dhaar ma guntanto ilaa billaahi tacaala in ilaahay daatadiisa qofkuu ku dhaarta mooyaane ow biismin min asmaa'ihi magac oo ilaahay asmaadiisa ka mid a ow sifatin min sifaati daatihi sifo oo ilaahay sifaatkiisa ka mida mooyaane sifaatu daatka sifaatka la yihahda wey walaa yancaqidu lyamiinu dhaar ma guntanto yacni dhaar ma suuroobayso oo dhaarna lama odhan karo ilaa billaahi tacaala ilaahay qofkii ku dhaarta mooyaane ka qowlihi wallaahi buu yihi oo waladii nafsii biyadihi buu yihi ow biismin min asmaa'ihi ismi ilaahay asmaadiisa ka miduhu qofkii ku dhaartay ka qowlihi wa cizatihi baan ku dhaartay wa kalaamihi baan ku dhaartay wa xaqihi baan ku dhaartay saas wey waa ismi min asmaa'ihi qur-aanka ilaahay baan ku dhaartay de waa kalaamkii waayo kalaamii baan ku dhaartay ama qurmaan qur-aankaan ku dhaartay hadduu yidhahdo qofku ow sifatin min sifaati daatihi sifo oo ilaahay sifaatkiisa ka mida waayo daatadiisa sifadeeda ayuu qofkii ku dhaartay sifatan buu ku dhaartay oo min sifaati daatihi waayo ku dhaartay wy cizada ilaahay wey waa sifa min sifaati cizada ilaahay baan ku dhaartay cadamada ilaahay baan ku dhaartay buu yii waman xalafa qofkii dhaarto bisadaqati maalihi maalkiisa inuu sadaqaynayo fa huwa asagu mukhayarun waxaa loo khiyaargeliyo khiyaar uu u leeyahay bayna asadaqati aw kafaarat alyamiin qofkii yidhaahdo ku dhaarto inuan maalkaygaan sadaqayn buy maalkayga ayaan sadaqaynayaa saasoo ku dhaartay waman xalafa bisadaqati maalih ka an qaala inuu yidhaahdo weeye lilaahi calaya an atasadaqa bimaali in facaltu kada daanba waxaa sameeyo ilaahay wuxuu igu leeyahay maalkayga inaan sadaqayno markaa nadar macna nadar bay noqonaysa oo ku nadriya qof wayusamaa nadru lajaaj baa la yidhaha dooda iyo markuu qofku ama xanaaqo ayuu ku dhaha fa huwa asagu mukhayarun waxaa loo khiyaargeliyay bayna sadaqa inuu xoolihii bixiyo mar hadduu ku dhaartay ow kafaarat alyamiin ama kafaarat lyamiin uu iska bixiyo liqowlihi sala allahu alayhi wasalam nabig wuxuu leey kafaaratu nadri kafaaratu yamiini waayo nadarka qofkii kafaaradiisa biha kafaaratu yamiin rawaahu muslim abu daawud tirmidi wanasaa-i wahiya laa takfi fi nadri tabarur liqowlihi lilahi calaya an atasadaqa bikada duuni tacliiqi shardin bidalik taa hadduu sidaa yidhaahdo inuu inuu wixii uu ku nadray sameeyo waay marka qofku hadduu dhaarto wixii uu ka dhaartay waa inuuna sameynin ama wixii uu ku dhaartay waa inuu sameeyo ama waa inuu kafaaro guto waay waa inuu kafaaro guto dhaarta kafaarada ku waajibaysa qofkana de waa dhaartaas yani ilaahay asmaadiisa ku dhaarta ama daatadiisa ku dhaarta ama sifaatkiisa ku dhaarta wey walaa tancaqidu lyamiinu bimakhluuqin makhluuq haddii lagu dhaarto dhaar kuma ansaxayso kuma guntamayso ka nabiyi wa jibriil walkacba nabigaan ku dhaartay buu yihi jibriil baan ku dhaartay buu yihi kacbadaan ku dhaartay buu yihi taa yani kuma guntamaysa way bal waaba karaaha in lagu dhaarto ilaahay keyrkii wey nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay man kaana xaalifan falyaxlif billaahi aw liyasmut qofkii dhaaranayo ilaahay ha ku dhaarto ama ha iska aamus walow xalafa hadduu dhaarto qofku bikayr illaahi muctaqidan annahu yastaxiqu an yuxlafa bih ilaahay keyrkiiba ku dhaarto asagoo ictiqaadsan in ilaahay keyrkii lagu dhaaran karo ama uu mutaystayba waxaa keyrkaa in lagu dhaarto inuu yani uu mutaystay faqad kafara wliqowlihi sala allahu alayhi wasal nabigu wuxuu ley man xalafa bikayr illahi faqad kafar fii riwaayatin faqad ashraka waa qofkii ictiqaadiyo ilaahay keyrkii in lagu dhaaran karo sida ilaahay loogu dhaaranayo loogu dhaaran karo walaa shay-a fii laqwilyamiin dhaarta la yidhaahdo laqwulyamiin waa yamiinta baadilka ah taas waxba kama waajibayo wahuwa maa yajri cala lisaan qofka carabkiisa unbay dhaar iska soo maraysaa duuna qasdi lxalf asagoo dhaar u qasdin wey kaman dakala calaa saaxibi qof baa usoo galay nin saaxiibkii oo meel fadhiya u yimid fa araada wuxuu doonay alqiyaama lahu inuu istaago fa qaala wuxuu ihi wallaahi laa taquumu leh wallaahi inaada ii kacayni wallaahi laa taquumu leh inaada ii istaagayn marka dee dhaartaas laqmulyamiin baa layidhi waxba kama waajibayn oo iskaga dhaartay un qofku mooyaane dhaaru u qastay ma walaa yancaqidu yamiinu laqwi liqowlihi tacaala laa yu-aakidukum allahu bilaqwi fii aymaanikum ilaahay idiin qaban maayo dhaartiina midda laqwiga ah oo waxaa carabkiina isaga dhacaya walaakin yu-aakidukum bimaa caqadtum alaymaan dhaarta aada u qasadeen eed qalbigaaga u qasato ilaahay ku dhaaranaysa taa way midda lagu qabanayo qaala caaishatu waxay tihi radia allahu canha unzilad waa la soo dejiyey aayaddan way kusoo degtay fii qowlihi qowli rajuli laa wallaahi wabalaa wallaahi laa wallaahi inaasaa yeelin wabalaa wallaahi rawaahu lbukhaariy waman walow xalafa calaa shayin fasabaqa lisaanuhu ilaa gayrihi kaana min laqwi lyamiin shay baad rabtay inaad ku dhaarato wax kaluu carabkaagii ku dhacay waa laqwlyamiin wey taas laqwlyamiin baa le waman xalafa qofkii dhaarto allaa yafcala shay-an inuuna waxaa samaynaynin shay buu ka dhaartay inuuna samaynaynin fa amara gayrahu qof kalu wuxuu ku amray bificlihi inuu sameeyo lam yaxnad ma dembaabayo waxbuu asagu ka dhaartay masalan wuxuu yidhi gurigaa ma gelayo marka nin kalu ku amro wuxuu yihi gal ku dambaabi maysid lan adigu ninka gal haddaa tidha maada gelin adiga maada gelin inaa adigu gelaysa un baad ka dha inaada gelin baad ka dhacda ma dambaabayo qofkaas waman xalafa qofkii dhaarto calaa ficli amrayn laba amar samayntoodu ka dhaartay labadaa arrimood ma samaynayo yidhi fa facala axadahumaa mid buu sameeyey lam yaxnad ma dambaabayo laba arrimood labadaa arrimood isku dari maayo arintaa arrintaas islama samaynayaa marka hal mid uu sameeyey ee labadoodu isla jira ahayd waxaad ka dhaa wuxuu ka dhaartaye kuma dambaabayo markaas ka qowlihi wallaahi laa albasu ma xidhanayo haadayni thawba athawbayn buu yihi labadan maryood anigu labadan maro isla isla xidhan maayo labadan maro fa labisa axaduhumaa mid buu xirtay kuma dambaabayo bikhilaafi man low qaala hadduu yidhahdo wallaahi laa albasu haada walaa haada markaa mid mid bay ugu dhacaysa maradan ma xidhanayo tanna ma xidhanayo marka labadoodaba ma xidhanayay ka dhigan tahay marka haddaad mid xidhato wuu ku dambaabaya markaas hay labadan maro ma xidhanayo muu dhihine wuxuu yihi maradan ma xidhanayo tanna ma xidhanayo a ka mid mid ba uga dhaar fainow ya fainahu asagu yaxnasu wuu dambaabayaa bilabsi axadihima middood hadduu xirto wey ka laba abaroo majmuuca qofku hadduu ku yani ku dhaarto inuu samaynayo oo mid uu sameeyo ma dambaabayo a waman xalafa anlaa yafcala shay-an shay inuuna samaynaynin buu ku dhaartay fa amara gayrahu bificlihi qof kaluu yihi samee lam yaxnas wixi adu aa ka dhaartay qof haddaa tidhaa samee a kuma dambaabaysa marxaban laba shay isla samayn maayo yihi laba shay buu isku isku qabtay hal mar labadaa shay isla samayn maayo mid buu sameeyey kuma dambaabay wa kafaaratu lyamiini dhaarta kafaaradeedu huwa mukhayarun fiiha waxaa loo khiyaargeliyey qofka bayna halaathati ashyaa markaad shay ka dhaarato dad inaad ka kafaaro gudato kafaarada saddex arrimood baad khiyaar u leedahay cidqu raqabatin mu'mina qoor mu'mina inaad xorayso addoon inaad xorayso ow idcaamu casharati masaakiin toban miskiin inaad quudiso wax raashin inaad siiso toban fuqara ah masaakiina inaad quudiso kullu miskiinin muddan miskiinkii la arka maxaad siinaysaa mud waa kooba raashina min qaalibi quuti lbaled beledkaas cuntada laga cuno ka u qaalibsan yaad siinaysaa ow kiswatuhum inaad arag bixiso weeye tobankaa miskiin thawban thawban marmara aad siiso bimaa yusamaa kiswa wax wax dhar lagu magacaabo u mimaa yuctaadu libsuhu waxa la xirto waayo walow thawban hal maraba ha noqoto hal ma go- aad siisay ow izaaran hal macawisuu siiyey ow cimaamatan hal cimaamada oo yacni khimaar buu siiyey gabar bay ahayd garbasaar buu siiyey ama safale shakumaan yar buu siiyey aka waxaa la wixii dharka loo isticmaalo mid mid haddaa usiiso tobankii waayo fain lam yajid hadduu waayo fa siyaamu halaathata ayaam saddex beri buu soomaya saddex beri buu soomaya inuu addoon xoreeyo hadduu waayo toban miskiin buu ama quudinayaa ama arad bixinaya hadduu k hadduu yani usan heli karin fa siyaamu halaata ayaam saddex beri buu soomaya saddex beri ayuu soomayaa walaa yajibu tataabucuha tataabuceedana waajib maaha saddex beri oo xiriirto lagu odhan maayo haddaa rabto midba mar soom saddex beri le lagaa raba waa liidlaaqi laaya aayaddu way idlaaqday waayo saddex beri un ha soomaa la yidhi saddex beri oo mutataabica lama odhan israacsan wahiyo qowluhu tacaala laa yu-aakhidukum allah ilaahay idiin qaban maayo bilaqwi laqwi ilaahay idiin qaban maayo waxa carabkiina kudha ku qaldaaya on iskaga dhahaysaan oo fii aymaanikum dhaartiina way walaakin yu-aakhidukum ilaahay wuxuu idiin qabanayaa bimaa caqadtum limaan dhaartaad u qasadeen way fa kafaaratuhu dhaartaa kafaaradeedu yamiinkaa kafaaradiisu idcaamu casharati miskiin masaakiin toban miskiin inaad quudiso wey min awsadi maa tudcimuuna ahlikum ehelkiina cuntada wax aada quudisaan oo siisaanka ugu dhexdhexaadsan cuntada magaalada laga cuno cudulqaalimka kuwa ugu dhexdhexaadsan raashinka dhexdhexaadka ka aada u qaaligaana maa ka raqiista ana maa midka dhexdhexaadka wey ow kiswatum inaad arad bixi inaad arad bixiso wey ow kiswatum inaad arad bixiso ow taxriiru raqabatin ama inaad addoon xorayso faman lam yajid qofkaan helaynin fa siyaamu halaathati ayaamin saddex maalmood buu soomaya marka daalika kaasu kafaaratu aymaanikum dhaartiina kafaaradeedii weeye idaa xalaftum markaad dhaarataan wax ka dhaarataan waxfaduu aymaanakum baa ilahay dhaartiina xifdiya ha iska dhaaranina marka hore dhaartiina ilaaliya dhaarta farada badan ma fiicno mar kasta qofku inuu iska dhaarta maaha dad baa lisaankooda maantoona dhaartu ka joogsanayn maantoona uu iska dhaaranaya marka dhaartaa farada badan laba magaca ilaahay baad ku dhaaranaysaa yani ilaahay daatadiisi baad ku dhaaranaysaa marka inaad ilaahay weyneyso wey markaad waxa aad yani wax un adag aad maraad ku dhaa ka dhaaranayso mooyaane ama wax yani mar kasta inaadun iska dhaarto maaha faslun fi nuduur nadarkiibuu ufaslaya wanadru huwa iltizaamu mukalafin qurba qof mukalaf ah oo baaliq aha wuxuu isku laazimiyey qurbo waxuu ilaahay ugu dhawaanaya taasoo qurbadaasoo lam talzam biasli sharci sharci sharcigu marka hore kuma waajibinin wuxuuna sharcigu ku waajibinin oo adiga is- isku laazimisay waad ku nadartay inaan waxaa sameeyo ilaahay ugu leeyahay bilafdin xagga lafdiga yani uu ku dhawaaqay wuxuu yihi inaan ayuu ilaahay ugu leeyahay inaan waxaa sameeyo marka adaa isku laazimiyey adaa isku waajibiye wey walmukalaf mukalafka la sheegaya waa maxay man huwa almukalaf yaa mukalafa mukalaf waa qaangaar oo takliiftu yacni waa waa qofka la mashaqeeyey macnaha qofku markuu ba qaangaaro takaaliif baa fuulaysa oo waajibaadna waa la saaray waxna waa laga reebay marka hore intuuna da- da-daas gaaray waqtigaas uu gaaray mukalaf ma ahayn wixii uu sameeyey looma qabanaynin markaasuu mukalaf buu noqonaya qofka waa lagu kalifay mukalaf waxaa la yihahda huwa almuslimu albaaliqu alcaaqilu almukhtaaru annaafidu tasaruf fi ma yanduru waa qofku waa muslim waa baaliqa wuu qaangaaray caaqil weeye majnuun maa caqligiisu taam weeye mukhtaar weeye isagaa doortay lama ikraahin qasab ku samey waxaan lama odhan annaafidu tasaruf tasarufkiisuna wuu fulaya waa qof tasarufayo wuxuu doono bixin karo wuxuu doono bixin karo wuxuu rabo ku yani ballan qaadi karo naafidu tasaruf wey tasarufkiisaa fulaya fii ma yanduru walaslu fiihi qowluhu tacaala nadarku marka inuu laazimayo oo qofka hadduu ku nadro lagu yeelanayo maxaa u daliila qowluhu tacaala waliyuufuu nuduurahum nadarkooda ha eef ha oofiyeen baa ilahay nadarkooda wax alla waxay ku nadraan wax wanaagsan haddaad ku nadarto oofi haddaad wax xun oo dembi ah ku nadartana de kaama dhex jira maaho laba guntamayo wanadru nadarkii yalzamu wuu waajibaa fi lmujaazaat mujaazaadkii way mukaafa-adii way calaa mubaaxin shay mubaax uu ku yani ku laazimaa mujaazaadka wuxuu ku sugnaadaa calaa mubaax shay mubaaxa way maa laysa bimacsiya oo waxaan dembi ahayn wa daacatin daacana wuu ku sugnaadaa shay daaco aada ku nadartay oo sharcigu uusan kugu waajibinin yaad adigu ballan qaaday oo isi saartay ka qowlihi weeye qofka qowlkiisii in shafiya allaahu mariidii ilaahay hadduu xanuunka iga caafiyo ama qofkaa xanuunsan uu ii caafiyo falilaahi calaya ilaahay wuxuu igu leeyahay oon u ballan qaadaya an usaliya inaan salaad tukado wey marka salaaddaa marka hore laasim kuguma ahayn laakiin adaa nadray oo ilaahay u ballan qaaday haddii xanuunkii ilaahay kaa caafiyo salaaddii waa lagaa rabaa in shafiya allaahu mariidii ilaahay hadduu maradka iga caafiyo falilaahi calaya an usaliya inaan tukadaa ilaahay igu leey ow asuuma inaan soomaa ilaahay igu leey ow atasadaqa sadaqa inaan la baxa ilaahay igu leey wayalzamuhu min dalika maa yaqacu calayhi lism salaad baad iska idlaaqad waxaa tihi salaad inaan tukado ilaahay igu leey soom baa ilaahay igu leey sadaqaa ilaahay igu leey marka wixii baa lagu siiyey nadarkii inaad bixisaa rabtaa seed u bixinaysaa salaad dee way badan tahay salaad maxaad bixinaysa kuu waajibay maa yaqacu calayhi lismu salaad magaceedu wuxuu ku dhacayo waxa ugu yar baa lagaa rabaa laba ragcadood baa tukani maa yaqacu calayhi lismu waxaa weeye waa laba ragcadood baa tukani wamaa yaqacu calayhi ismu soom waa maalin soon maalin buu ku soomi kara macnaha maalin fajarkeeda markuu dhasho ilaa qoraxdu ka dhacayso lasoom yaa soom la yidhaha wax ka yaroo soom la yidhaha ma jire maalinkaasu ku dhacay ow atasadaqa waxa ugu yaree la sadaqaysto xoola ah maal noqon kara ee ugu yar la sadaqaysanaysa kaasu magacu ku dhaca walaa nadra nadar ma ahaanin ay laa yancaqidu nadru nadar kuma guntamo fii macsiyatin macsiyo wax dembi ah nadar kuma guntamay waa liqowlihi sala allahu alayhi wasalam nabigu wuxuu leeyahay man nadara qofkii nadro an yudiica allaha inuu ilaahay adeecayo falyudichu ha adeeco waman nadara qofkii ku nadro an yacsi llaha inuu ilaahay caasinayo falaa yacsi ilahay usa caasina wax dembi a ilaahay ha u ballan qaadin dembiga ilahay wuuba kaa reebay rawaahu lbukhaariyu wa asxaabu sunan liqowlihi sal alay wasalam laa nadra fi macsiyati illahi tacaala rawaahu muslim walaa nadra fi macsiyatin ka qowlihi qofkii wuxuu yidhi in qataltu fulaanan hebel haddaan dilo falilaahi calaya kada wa kada ninkaa haddaan ilaahay gacanta ii geliyoon dilo intaas iyo intaasu ilaahay ugu leey qofka aad dilkiisa ku nadrayso waa qof aan yani dilkiisa kuu banaanayn yaale haddaan dilo wax nadaroo ku guntamaya ma jiro maxaa yidhi dilkiisaba waaba dembibe a dilkaas seegiisaaba dembi a marka kaa waxba kuma guntamaya walaa yalzamu nadru nadar kuma laazimo calaa tarki mubaaxin shay mubaaxa ka tegidiisana nadar kuma guntamo way ka qowlihii weye laa aakulu laxman buu weligay hilib cuni maayo walaa ashrabu labana caanana weligay macabay ilahay wuxuu leey inaan caano cabin de ilaaha kuu baneeye waa mubaaxe aka marxaban wamaa ashbaha dalika kaaya wixii lamid a wadalika likhabari ibni cabaas radi allahu canhuma abdullahi ibn cabaasna waxaa laga wariyey baynamaa annabiyu sala allahu alayhi wasalam yakhdub nabigoo maalin taagan oo khudbo akrinayo id ra-aa rajulan qaa'iman fi shams nabigu wuxuu arkay nin qorax taagan qorax banaankaa qoraxdaa taagan qoraxduna waqti duhurka ee aada u kulul fa sa'ala canhu nabigu wuu weydiiyey maxay tahay ninkaa qoraxda taagan fa qaalu waxay yidhahdeen haadaa abuu israa'iil waa ninka abuu israa'iil la odhan jiray nadara wuxuu ku nadray an yasuuma inuu soomayo walaa yaqcuda uusan fadhiisanaynin walaa yastadilla meel hoose uusan tegaynin walaa yatakalam qofna uuna la hadlayn saasuu ku nadray wuxuu ilaahay igu leeyahay buu yidhi inaan maalinta inaan soomo oona hoosna fadhiisanin aana tegin ama istaagin aan fadhiisanin fadhina aana fadhiisaninbo hoos ma tegayo maalinkaasoo dhan mana fadhiisanayo mana hadlayo qof lama hadlayo cibaaduu ka dhigay naftiisi buu dhibayaa mogta maxaa yeele nafta wax alla wixii culays ku ah markaad daacada ku cidhiidhiso yaa xoogaa daacada ajirkeedii baa kuu badanaya marka dhibiddaa uu naftiisa dhibayo cadaabayaba yuu ilaahay ugu dhawaanaya laakiin ge- harkoo la iska tago harkoo la fadhiistay iyo fadhigaaga caadigo mar iska fadhiisata mar iska kacda iyo waa shay mubaaxa mogta iyo hadalkan aad dadka la hadlayso dembiga unbaa lagu diidaya moogi hadalkani faqaala sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu yidhi muruuhu amra falyatakalam ha hadlo walyastadil hooska ha tago ha haraysto walyaqcud ha iska fadhiisto walyutima sawmahu soomkiisa ilaahay u ballan qaadin ha dhamaystiro lakin waxa kale uu ku dardaray ha ka tago uu nabigu Ah. Ay. ilaahay waxba ku fali maayo waxana adada ad yani aada leedahay waan taagnaano taagnaashadaada waxba ilaahay wax loogu dhawaado ma maanta o dhan iska taagnaani maya daacada unbaa loo loo dhe- loo dhe- yani lagu ilaahay loogu dhawaadaayo taagni keligeed ama maanta oo dhan qoraxdaasoon taagnaado aan joogo wax ilaahay loogu dhawaado ma ma aha qurbataas qurbo ma aha waxa qurbada waa daacada daad leeda masaajidkan maanta salaad baan maanta cawo dhan ku jiraya waa sax tukasho wey taas waan tukanaya waqtigii kale la gaaro faradkii la gaaro ama waqtigii kale la gaarona waad ka baxay laakiin wa- waan iska ma fariisanayaba waan taagnaan un Ah. qurbo ma aha ilaah loogu dhawaado maaha marka nabi wuxuu yihi ha hadlo ha hadlo waa amar dee nabiga amre alayhi salaatu salaam ma aamusnaan kara markaas ha hadlo hooska ha tago ha fadhiisto soomkiisana ha iska taam yeesho soomkiisa ha taam yeesho rawahu lkhamsa muslim iyo bukhaari iyo asxaabu sunan baa xadiidka warinaya low nadara salaatan aw sawman fi waqti fa- yani yani fi waqtin faahu wuu oofinaya Ah. haddii uu waqtiga asaga ay ka cudurtowdana ah, waqti inuu soomayo ku nadray waqti waqti hebel baan tukanaya maalin hebel baan soomaya fafaatahu way ka tagtay walow bicudrin wajaba caleyhi qadaa'uhu waad soo qadaynaysaa marka yani wax waajibe salaada waajibka hadday kaa tagtay soomaada soo qadayseen waa waajibkaas wey kitaabu laqdiya aqdiyadii buu kitaab iyo xukunkii dadka la kala bixinayay way dad qabsadaan wa shahaadaat iyo shahaadooyinkii markhaatigii wey walaqdiyatu hiya faslu lkhusuuma dadka ishaysta iyo doodoodoo la kala bixiyo weeye bixukmi illaahi tacaala xukunka ilaahay lagu kala bixiyo wey dadka qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa an ixkum baynahum bima anzala allah dadka dhexdooda waxaad ku xukmisaa ku kala bixisaa wixii ilaahay kuu soo dejiyey bima anzala allah faxkum baynahum bilqisti baa ilaahay aayad kale ku leeyahy cadaalad ku kala xukmi dadka wa idaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadli baa ilahay yidhi haddaad dadka kala xukminaysaan oo yacni waa inaad ku kala xukmisaan si cadaalada way xaq ah wa qaala sala allahu calayhi wasalam nabiguna wuxuu leeyahay ida ijtahada alxaakim ninka xaakimka ahaa waa qaadigii hadduu ijtihaado oo fa akhdaa uu gafo falahu ajrun hal ajir buu helayaa wain asaaba haddii intuu ijtihaado uu asiibo xaqi waafaqana falahu ajraan laba ajri buu leeyahy macnaha qaadiga ma nin horta aqoon le waa inuu meesha fariisto la fariisiiyo marka xukunkii loo keenay oo meesha dadkiis haystay ama xukunkii lasoo dhigay ayuu daliil u raadiyey qur-aankii xadiidkii sunnadii buu daliil oga raadiyey daliil cad oo ku cad buu ga- yuu waayey wuu ijtihaadaya markaas ijtihaadaya macnaa masaladaas masalada labidka ah saa-ishu waxaa weeye yani masaladan xukunkeeda markii aayaddu ku dhawaaqday mid kaleo waxaa jiro looga qiyaasanayo maxaa yeelay qiyaaska wuxuu keenayaa labada mas'alo cillada hadday isaga mid yihiin iyo sababaha keenaysa asbaabta isaga keenayeen isku xukun bay noqonayaan ka qiyaas baa looga qiyaasanaya wuu ijtihaadayaa markaas wuu ijtihaadayaa marka hadduu ijtihaado dadaalo oo uu ku gefo waxbuu xukumay khalad bay ku dhacay markaas hal ajir buu leeyahay ijtihaadkaasuu ajir ku leeyahay dadaalkaa u dadaala haddii uu xaqi waafaqo asiibana laba ajir buuba leeyahay waafaqiduu xaqi waafaqa iyo ijtihaadku ijtihaaday labada ajir buu leeyahay laakiin shardigu waxa weeye qofka ijtihaadaya horta waayo waa qof aqoon u leh oo ehel ah- ehel u ah waxaa weeye waa inaad qaal xu- qaalinimada iyo iftaha iyo wax kala bixinta waa inaad ehel u tahay horta martabadaa gaarto maaha adoo waxba aqoonin inaad leedahay waan iska malaynaya ijtihaadku maaha waxay adigu masaas miya saasaan isaga malaynaya maaha taas ijtihaad lama yidhahda wuxuu nabigu leeyahy sala allahu calayhi wasalam alqudaatu halaatha qudaadu waa saddex qaadiyaani fi nnaar laba waa ehlu naar wa qaadin fi ljanna halma waa ehlujanno fa ama aladii fi ljanna midka ehlu jannaha ah fa rajulun weeye carafa alxaq xaqi buu yaqaanaa oo qaalinimadan iyo mansabkan uu qabanayo dadka u fariisanayaba ehel buu u yahay wuu gaaray aqoonteedii buu leeyahay wa qadaa bihi xaqi buuna xukumayaa oo kama leexanayo jawr ma xukumayee aqoonna wuu u leeyahay cadaaladna wuu ku xukumaya siduu xaqu ahaa unbuu sheegaya qof a wuu ugu xukumaya kaa waa ahlujanno waladaani fi naar labada ehlu naarka ah rajulun carafa alxaq waa nin xaqi yaqaano fajaara fi lxukmi xaqi wuu garanayaa laakiin laaluushi iyo balaayuu qaadanaya markaasuu ku jawr xaqu jawr samaynaya kaa waa ehlu naar isagoo arkayuu ka leexanaya xaqi a warajulun weeye midka labaad ee naarka qadaa calaa jahlin waxbaba ma yaqaan meesha dhanba un qalqaale iyo laaluush baa lagu keenay moogi xabadba ma yaqaana kaas muxuu xukumi wixii loo keeno waxa uu sheegayo waxba kama yaqaano wuxuu rabo iska malaynaya kaana waa helunar rawaa asxaabu sunan maxaa yeelay isagoo waxba aqooninba wuxuu ku dhiiraday inuu dadka kala bixiyo oo leeyahay sharcigaan ku kala bixinaya mana yaqaano inagaa ila adeegiisa feeri diinta ilaahay buu asagoo indhala buu rabaa inuu waxay ago ah kaasa ugu xun adduunyada rawa asxaabu sunna wasaxaabu alxaakim waqaala calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu leeyahay yudca alqaadi alcadla yowma alqiyaama qaadigii ah yudcaa waa loo yeedhayaa alqaadi alqaadi alcadli qaadiga caadilka ahaa baa loo yeedhayaa qiyaama yowma alqiyaamati fayalqaa wuu la kulmayaa min shidat alxisaab xisaabtaa lagu adkaynaya xisaabtaa lagu adka waa qaadiga caadilka ah oo xaqana yaqaano si cadaalada u xukumayay xaqa ku adkaa ku dhegana kaasaa marka xisaabtaa lagu adkaynaya marka maa yatamana sida loogu adkeeyo keliya maa yata fayalqaa wuxuu la kulmayaa min shidat alxisaabi xisaabta darnaanteeda maa yatamanaa anahu lam yaqdi bayna tnayni fi tam fi tamr wuxuu wuxuu tamaninayaa maxaa qaalinimada kuu gey weligaa laba qof inaad xabad timira aada u kala u qaybinin baa kuu ficnaysa marka qaalinimadu way dhib badan tahay way dhib badan tahay watawalla alqadaa qadaha oo la tawaliya xadiidka imaam axmed baa warinaya sunankiisa ibnu xibbaana fi saxiixi buu ku wariyey wata- watawalla alqadaa qaalinimada ood qabato fardu kifaayatin weeye fi xaqi saalixiina lahu qofka dee haddaan dad wax kaloo u qubi kara jirin fardu kifaayay noqoni waajibayba kugu noqon ah marxaban laakiin qaadinimada inta laga carari karay culamadu ka carari jireen wey dadka aqoonta le way iskaga carareen helin lahayd ya waxay yidhahdaan man jucila qaadiyan ninkii qaadi laga yeelo faqad dubixa waa la gowracay bikayri sakiin in la bireeyey wey isagoo la qaalinimada wax dhibada wey intaasoo dad aha kuwa imaanayo qaarba noocaho qofba wax sheeganayo a qaar badan baa lisaankooda iyo waxa ay sheeganayaan kala duwan yahay a oo isagoo xaqi lahayn iyo haddana isagii baa loo xukumaya maxaa yeelay dee wuu ka afbadan yahay midka kale a wuu ka afbadan yahay marka qaalinimada way dhib badan tahay walaa yajuusu ma banaano an yeliya alqada'a qaadinimo inuu tawaliyo oo qabto ilaa man istakmalat qofkay u kaamil noqotay mooyaane fiihi fiigiisa khamsa casharata khasla shan iyo toban sifo qofkii laga helo unbaa qaadi noqon karo alislaamu islaam baa shardi ah qofku waa inuu islaam yahay walbuluuqu baaliq waa inuu yahay walcaqlu caaqil waa inuu yahay walxuriyatu xor waa inuu yahay wadukuura rag baa qaali noqdee nin baa qaali noqonaya dumarku qaadi ma noqdaan walcadaala cadaalad waa inuu leeyahay oo dadka kala bixinayo caadila oo dadka kala bixiya waa inuu yahay wamacrifatu axkaami alkitaabi wasunna walijmaac kitaabka axkaamtiisa waa inuu yaqaano qur-aanka sunnada waa inuu garanaya xadiida nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu garanaya ijmaaca ummadda waa inuu yaqaano masaa-isha lagu ijmaacay iyo kuwa laysku khilaafay madaahibka dhexdooda waa inuu garanayo meesha loo badan yahay siday tahay xukunka waa inuu kala yaqaano walikhtilaaf ikhtilaafka waa inuu garanayo wa duruq lijtihaad ikhtilaafka masalada laysku khilaafay aimadu isku khilaafeen iyo wa duruq lijtihaad sida loo ijtihaado duruq ijtihaad almuusilati ilaa madaarik alaxkaami asharciya wahiya macrifatu alcaami walkhaas xukunka caamka iyo khaaska waa inuu kala garanayo mujmalka iyo mufasalka waa inuu kala garanayo xukunka mujmalka ee la duuduubay ka mufasalka ee tafsiisa mutlaq iyo muqayad waa inuu kala yaqaano muxkam iyo mutashaabih waa inuu kala garanayo naasikh iyo mansuuq waa inuu kala yaqaano wakayri dalika min anwaaci adilati alkitaabi wasunna asleynka qofka kamaba hadli karo hadduuna usuulu fiqiga uuna aqoonin wey masaa-ishaan oo dhan waxaa ka hadlaya cilmiga la yidhaahdo usuulu fiqiga cilmiga la yidhahdo xal usuul- usuulu fiqiga cilmiga la yidhaahdo wuxuu ka hadlaya sida loo yani loogu camal falayo yani adilada asleynka kitaabka iyo sunnada ay macnaha naasikh iyo mansuuq iyo caam iyo khaas iyo mujmal iyo mufasal mutlaq iyo muqayad waa inuu axkaamtan waa inuu garanayo wey si kale waxba kama sheegi karaba de muxkam iyo mutashaabih wa darafin qeyb waa inuu ka yaqaano min lisaani alcarab carabta lisaankeeda lana diintu waxay kusoo degtay luqada carabtay kusoo degtay waa inuu yani luqada carabigana waa inuu ka yaqaano daraf qeyb waa inuu ka yaqaano aad qof ugu fogaade ugu tabaxuray mayuus ahaanay bad ku noqdee laakiin waa inuu qeyb fiican ka yaqaano wey diin kale maba turjumi kare kitaabkiiyo sunnadii waxu ka sheegi kara adoon luqada carabiga aqoon ya luqatan iyo waicraaban iyo tasriifan iyo balaaqatan waa inuu garanay luqa ahaan waa inuu garanayo icraabka kelim waa inuu yaqaano xukunka tasriifka sarfiga waa inuu yaqaano balaaqada yani kayfiyada yani u hadlayo balaaqa a balaaqada qur-aanka qofka qur-aanka masaa fasiri kara qof aan balaaqa lahayn qur-aanka maba a wa tafsiiri kitaab illahi tacaala kitaabka ilaahay tafsiirkiisana waa inuu yaqaano oo qofku yani daad weligiiba hadduu tafsiirka akrisanin see xugun udhaxeynaya u sheegaya maba yaqaane waa inuu tafsiirka garanayo nin tafsiirka yaqaanee bartay waa inuu yahay walaa yushtaradu an yakuna mutabaxiran fi kuli nawcin min hadihi alculuum culuumtan inuu qofku aada ugu xeel dheeraada waxba shardi mae laakiin xoogaa waa inuu aqoon fiican uleeyahay xoogaa uu ku gaaro way aqoon fiican waa inuu uleeyahay xataa yakuuna fi naxwi kasiiba wehi wa fi luqati kalkhaliil mihaal ahaan halkaa lama gaarsiin naxwada waa inuu siiba wehi la mid yahay lama dhahay siiba wehi de waa aqoonta naxwada inkii marjaca meesha ugu noq loo celiyo waayo siiba wehi soo ma khaliilna xagga luqadu marjac u yahay loogu noqdaa bal yakfii macrifatu jumalin minhaa qaybo fiican waa inuu ka yaqaano waa inuu ka yaqaano w wa an yakuuna samiican qof wax maqlayo dhaga qabo waa inuu yahay qof aan dadka dacwadoodiiba dhagaysan karin ma maqlaye see qaali u noqon waa inuu wax maqlayo waay wa basiiran waa inuu arkayo oo markaad wax xukumayso labada qof waad fiirinaysa xataa wejigoodii iyo say u hadlayaan iyo qaaligu waxaa la rabaa markuu qofka xukumayo inuu xataa amaaraatu sidqi walkadib baa qofka ka muuqanaysa hadalkiisa iyo nooca uu yahaa baad ka garanaysaa runtiisa iyo beentiisa marka waa inuu indho qabo oo fiirinayo wa kaatiban waa inuu yahay qof wax qorayo waa inuu yahay qaadigu wixii yani loo soo qoro iyo wixii yani waa inuu qo- wax garan karo yani oo akrin kara kaatib waa inuu yahay wa mustayqidan qof baraarugsan oo aada u fahma badan waa inuu yahay mid iska daman oo hadalka loo hoosgelinayo qaalima noqonayo mustayqid waa inuu yahay qof baraarugsan wey aad a waxba hadal yar lama hoos marin karo ha laguma khaldi karo a marxaban fadilan xaadiqan waa inuu yahay fadin waa nin dhug badan xaadiq oo weliba aada u caqli badan waa inuu yahay baxaysu laa yu'taa min gafla si kafla ah wax hada uu laguma geliyo walaa yukhdacu min khira laguma kadiyo waxaa laguma kadin karo a laguma kadin karo wayustaxabu waxaa la sunneeyaa an yanzila alqaadi qaadigu inuu dego fii wasadi lbeled beledka dhexdiisa magaalada bartankeeda waa inuu qaadigu dego xafiiskiisu yahay fii mawdicin mawdac fii mawdicin baarisin linnaas meel dadkao dhan u muuqato yacni dadka wax isku haystoo dhan iyo nin alla ninkii madluum ahee la dulmiyoo dhan waa inuu meel uu garan karo oo arkayoo muuqata waa inuu qaaligu joogo si qof la arka dadku xawaa-ijtooda ay usoo bandhigtaan qof la arka baahidiisa walaa xaajiba lahu duunahu waardiye waa inuu lahayn qaadigu haddi xog adigii dhibaata ku hayso waa lagu dulmiyey qaadigii baa u sheegay intaasoo waardiyaha ka sokaysa maba arkaysid see wax ugu sheegataa aragtidiisiiba hadduu dhib noqdo marka qaadiga in la waardiyeeyo ma halkaa waa inuu dadka ufadhiyo waa inuu halkaa ufadhiyo walaa xaajiba lahu duunahu wuxuu rasuulku leeyahy sala allahu calayhi wasalam man tawallaa shay-an qofkii shay qabto oo min amri lmuslimiin muslimiinta amarkooda iyo mas-uuliyadooda shay a qofkii qabto oo faxtajaba can xaajatihim wa faqrihi ay wa faqiirihim dadka baahidoodii iyo danahoodii buu iska xijaabay waardi u ka dhigtay ixtajaba allahu duuna xaajatihi qiyaamaha markay tago ilaahay baa iska xijaabaysa baahidiisii iyo wixii u baahnaay oo dhan lagu laga looga jawaabi maayo la siin maayo waa la celin oo halkaan baa la istaajin lagu xabisi saa iska celin jiray dadke maxaa qaadi u noqday muxuu mas-uul iyo madaxweyne u yahay hadduuna dadka baahidooda ka jawaabayn waa inuu dadkao dhan ay u iman karaan qof la arka baahidiisa u sheeganayo qofkuu rabo uun hadduu leeyahay soo daaya kii kale un meeshaa ku celiya qaali maha kaas mas-uul maha kaas walaa yaqcudu lilqadaa'i qadaha uma fadhiisto xukunka fi lmasjid masaajidka dhexdiisa wax kuma kala xukmin maxaa yeelay dadka yani dadku markay imaanayaan labada qofood doodeysa waxay rabaan bay ku hadlayaanoo waa la waxna waxbana la qarin maaye yani waxaasoo kale khusuumada iyo dooda in masaajidka dhexdiisa lagu qabto munaasaba maaha laakiin hadday kula kulanto isagoo masaajidkii ku tukanaya qaadigii hadday labadii qof isaysatay meesha ku qabsato ay arrinta ku qabsato wuu ku xukumi laakiin fadhi ka dhigan maayo masaajidka kama dhiganaya waa inuu xafiis leeyahay qaadigu oo dadku ku hadlayaan oo nin walbaba ka xishoonaynin oo hadlayo qof alaark wixiisa uu sheeganayo wa yusawi bayna alkhasmayn labadii qofoo doodaysay a wuu simayaa qaaligu fii halaathati ashyaa saddex shay buu ku simayaa fi lmajlisi fadhiga wuu ku simayaa labada qof markay is haystaan fadhiga wuu ku simayaa ma labadooda laba kursi buu ku fariisin ama labadoodaba dhul ku fariisin waa inuuna kala fadilin hadday doonaan ha kala weynaadeen hadday doonaan ninkii sheekaayo weynaa iyo mid wiil yaroo is haysta ha noqdeen labadooda waxbaa ka dha waa isu moogtahay waa inaadan fadhiga ku kala fadilin isku meel baad fadhiisani xaqu inuu simaa la doonaya haddaad midna kursi dheer u dhigta midna dhulka fariisiiso de kan dulmisay somaali waaba dulmisay sooma maxaa waxuunkii la gaaraa marka laba ogol sharciga waa joortaas wa lafdi lafdigana wuu ku simayaa oo kanna mar buu la hadlayaa kanna mar buu la hadlayaa ku hadduu maanta hore iska hadlo kii kalena aamusna uu leeyahy kaana cadaalad maaha lafdigana wuu ku simayaa walaxdi fiiradana wuu ku simayaa kan wuu fiirinayaa markuu hadlayo kana markuu hadlayo wuu fiirinayaa hadduu kan markuu hadlayo fiirinayo kan markuu hadlayana uu kasii jeedaa waanku maqlaayo wad buu leeyahy taas maaha cadaalada waa inaad fiiriso qofku maaa qofku markaa hadlaysa inaad soo fiiriso u jecel yahay hadalkiisa waa inaad qadariso si fiican u dhegaysato wey a marka saddexdaa waa inuu ku simo labada qofood doodaysa waay fadhiga hadalka iyo fiirada uu fiirinayo waay walaa yajuusu ma banaano an yaqbala alhadiya hadiye inuu aqbalo qaaligu min ahli camalihi magaalada uu qaadiga u yahay dadka degan hadday wax usoo hadiyayaan ma ma yeelayo kama qaadanayo de hadhow inay inuu jawr keena keenaysa haddaad hadiye qaada waxba ka qaadan maysa si aad hadhow xaqa wejiga oga saarto ya waxba ha ka qaadan somaali waxay tidhahdaa af wax cunay xishooy mogda haddii lagu dhaqaalayn jira qofkii ku dhaqaalayn jira hadda maanta arrin kaa soo gasho haye maxma xukunka ma madaxa ma kaga dhufan kartaa may marka waxba qofna waxba ha ka qaadanaysa dadkao dhan aa ugu sidnaato qof kasto xaqiisi baad siinaysaa markaas waxba dhinac ka marin walaa yajuusu an yaqbala alhadiyata min ahli camalihi wa oo miman kaana lahu khusuumatun cindahu oo tawaqucaha minhu can qurbi wa wayajtanibu lqada'a qadihii iyo xugunkii wuu ka fogaanayaa xugunka waktigaas wax ma xukumayo fii casharati mawaadica toban xaalo xugunka ma gelayo cinda alqadab isagoo caraysan xugunka ma gelayo markuu caraysan yahay dib buu udhigayaa haddii wixii unaho loo keeno wuxuu le u kaadiya ilaa ay caradaa ka ba'do waljuuc wa cinda aljuuc gaajo daran hadday hayso walcadash oon aada u daran baa haya dee qal- qofkii waaba mashquula moogtay waxaanu mashquul ku yahay be qalbigiisiba mashquul waayo du aada u gaajaysan yahay ama aada u ooman yahay wa shiddati shahwa shahwo aada u daran hadday haysan wax ma xukumi karo wakti kale ha ka dhigto ilaa waxaan a walxusni murug baa hayso waxbaa loo soo sheegay waxbaa ku dhan marka aada u murugsan yahay qalbigiisi ma joogabo walfarax cinda alfarax almufridayni walxusni iyo walfaraxi almufridayn murug oo aada u murgay xadguduba ama farax aada u gudmay qofku aada markuu u farxana xoogaa waaba khafiifayaaba dee sooma farxaddii baa ka badanaysa ugafayaa wax ma xukumayo wa cinda almarad isagoo xanuunsanna xugun ma gelayo wa mudaafacati alakhbathayn labadii xunxumeed isagoo reebreebayana xugun ma gelayo a bowl iyo qaa'id baa layidhaha muqa- mu- ah, macnaa musqushu u baahan yahay saxara hayso ama ama kaadidii xukunka ma gelayo dib u dhiganaya ilaa uu iska faaruq yeelo waxaas a wa qalabati nucaas hurdaa ka qaali noqda marka haddii hurdo aada u haysana xugun ma geli karo uu iska gurdaxayaa uu ku haya gamanyoonaya maxuu xugun oo geli karaa waxma maqlaba dee waxma dhegaysan karo wa shiddati alxari waalbard kulayl aada u daran baa jira meesha wax ku xukumaya waa meel aada u kulul marka dee qofku markuu aada u kulul yahay mashquul buu isku yahay dee qofku ah, soo ma qabow aada u daran hadduu jirana waa saas oo kale marka xaaladahaasu xukunka uu iska ilaalinaya qofka isagoo degan oo taam ah oo maskaxdiisii joogto yaa raba labada qof inuu si fiican u dhegeysta isaguna xaqa u gara marinte inuu xaqa waafaqaa la doonaya qofku de soo maha isagoo degan waayo walaa yas'alu lmuddaca calayhi ilaa bacda kamaali dacwa muddaca calayhiga waxba ma weydiiyo ilaa ay dacwadu ah, dacwadu markay dhammaato ay bacda kamaali dacwa lmuddaci waayo labada qof ee doodayo qof waxbuu ku sheegto waxa qofkan waxaanu ku sheeganaya kana wuu ku inkiraya moogta ka wax sheeganaya mudda muddac baa la yidhaha ka kale muddac caleyhi baa la yidhaha marka muddaca marka hore wax la weydiini markuu dacwadiisa dhammaysto hadalka dhammaysto markaa kadib uu muddac caleyhi weydiinaya ka kow muddac caleyhiga wax iskama weydiinayo ninkan muxuu kugu haystaa asagoo ninkiiba warsanin muddac caleyhiga odhan maayo muxuu kugu haystaa ninkan may horta muddaca ka wax sheeganaya yaa mu- wax sheeganaya dacwadda yaa mu- muddaca kii muddaca horta hadlay ku dhameeyo haye maxaad ka leedahay arrintaas lagu sheeganaya markaasuu muddaca caleyhi ku hadlaya marka amuu ama isdifaacayo diidaya ama qiranaya soo ma a walaa yuxallifuhu ma dhaariyo ilaa bacda su'aali lmuddaci muddaca caleyhiga dhaarin maayo hadduu inkiro arrintii markhaatina aysan jirin ma dhaarinayo qaaligu inuu isagu ii dhaari yidhahda moog oo xukunku waxa weeye markii qofku uu wax she- muddac yahay ka kalena muddac caleyhiya uu ku sheegto muddaci baa hadlayo muddac caleyhigi baa la warsanaya hadduu inkiro muddaca markhaati baa laga rabaa hadduu waayo de bas weeye de markhaatiba haddaad haysanin wixiina wuu kugu inkiray qofkii marka muddac caleyhiga waa la dhaarinayaa laakiin qaaligu iska dhaarin maayo muddacu waa inuu yidhaahdo markhaati ma haystee qaali ii dhaarin arrintaas inuuna qabin ii dhaarin markaasuu le dhaaro hadduu markaa dhaarti diido muddac caleyhi uma dhaaranaya hadduu yidhaahdo muddaci baa dhaarta lagu celinaya asagoo ka cabsada dhaarti wuu diiday adugu dhaaro ayuu leeyahay hadduu dhaarto markaa muddacu dhaarto wixii waa ku laazimaya hadduu asagina yidhi ma dhaaranayo dhaartuu ka cabsadana labadoodiba dhaartii ka cabsadeen iska kala tagu leeyahay marka ah iska kala tag walaa yuxallifuhu ilaa bacda su'aali lmuddaci walaa yulaqinu u laqini maayo khasman nin doodayo xujata xujadiisa u laqini maayo oo labadooda muddaca mudacali mid la arka markii la warsanayo uu hadlayo hadalka uma toosinayo uma laqinayo saas dheh saas dheh ma dhahayo May. hadduu si qaldan u hadlaayo u dhegaysanaya hadduu si nin walba suu raba ha u hadlo Ah, labadooda dacwon buu isu dhegaysanaya qowna waxba ma sheegayo walaa yufhimuhu kalaaman hadalka ma fahamsiinayo hadalka ma fahamsiinayo anaa saasaad ula jeedaa oo malinaya taas maad u wadaa maada ma fahamsiinaya hadalka a waxba u fasiri maayo walaa yatacanatu bishuhadaa ninkii mudacigahay wax sheeganaya hadduu markhaati la yimaado markhaatiga hadday yidhahdaan annagaa ka markhaati ah indhaha kama gelayo xageed oga markhaati noqotay ma adinka arkay ya yaa yidhi markhaati u noqday seed markhaati u noqday haddiiba labadoodi uu dhamanin uu cabsiyo ge- uu la kala boodo wayba kab noqonayaan arrintii ogtahay lama rabo saas uu dhegaysanayaa marka labada qof hadalkoodii sayin si tartiib u dhegaysanaya yatacanad bishuhadaa shuhadada kuma magac adkaado ilaa yashaqu calayhim kaan yaquula lahum lima shahidtum seed uga markhaati kacdeen oo min ayna calimtum xaggeed ka ogaateen oo lacalakum sawtum waad waad waad khal- waad gabsantihiin baan u malaynayaa buu leeyahay labada markhaatiga ku leeyahy waad gabsantihiin baan u malaynayaa wamaa haadihi shahaada Ah, maxay tahay oo kii qa- qaaligii odhan jiray iyaas la odhan jiray aadka u cadaaladaha nin aad u caqli badan buu ahaa waa kii yacni maalin wuxuu yihi weligiis dadka markii hadal qof ay isaga hor imaadeen oo ka qaalib noqdo muu arag weligii hal maalin arko yidhi nin baa iga qaalib noqday oo iga raaday xujada nin iyaas qaaligii la odhan jiray nin aad u cajiib u ahaa marka nin baa arrin sheegtayoo beer buu sheegtay yidhi beer beertan aniga iska le marka yaa kaaga markhaati ah nin buu kay ninkaana markhaati beerta ninkaan uu leeyahay adiga miyaa markhaati oga haa miiqo geed baa ku yaallo yidhi beerta beerahan timirta ka baxda maartay miiqo geed baa ku yaallo oo adigu beertan inuu ninku leeyahay unbaad ogeyda ma geedaheedaa tirinaysaa ma tirinaysa laakiin adigu nin hebel baa beertan iska le haddaad weligaa ogaan jirtay waad ka markhaati kici kartaa laakiin geedaheedu inta yihin maad ka og ninkii wuu- waa mase wuxuu yidhi qaali yacni mawlaana qaali waxaan weydiinayaa buu yidhi daartan guri waa guryihii hore la dhisan jiray cariish bay ahayn oo jinga- yacni geedahani ah meeqa sano ayaa daartan wax ku xukumaysa markaasuu yidhi intaasoo sano sanooyin aad u fara badan buu sheegay waxaan qaaliga weydiinayaa buu yidhi geedahan saan korka laga saar saaray meeqa xabo wey geed geedka saaran buu yidhi. oo gurigan aada hoos fadhida adigu laa- geedahan uu ku dhisan yahay maadigaa tirinayo ma tirinaysid haddaad toban sano hoos fadhidana bas wuxuu yidhi eh, sha- markhaatigaagu waa run buu yidhi markaas Ah, ah, inaan markhaati tahay. marka yacni haddii aad dadka ku madax adkaato ama aada xujayso adigana wax ku xujeeya maad arkay qof kasta oo caqli badan ama qof kasta oo cajiiba qofku ka yaabo unbu maalin arkay Ah, amusiyo unbu arkaya soo ma Ah, waa sida walaa yaqbalu shahaadata shahaadada ma aqbalo ilaa miman habatat cadaalatuhu qofkii cadaaladiisu ay sugnaatay qofkaa unbaa shahaadadiisa la aqbalaa آه، لقوله تعالى واشهدوا آه، واشهدوا ذوي عدل منكم بإلهي واشهدوا مرخاتي قلية ذوي عدل ومنكم هذيك إذن كاملة dadka cadaaladda noqonaya waa in yacni ay dadka markhaatiga noqonayo waa dad caadiliina inay yihiin wey Waa cadaalad daahira la yidhaha qofka daahirkiisu inuu wanaagsan yahay wax khiyaana iyo wax xumaanaya aan lagu arag way walaa yaqbalu shahaadata caduwin calaa caduwihi laba qof oo cadow isu isku ah markhaati iskuma noqon karaa wey. qofka haddii ogya qofkaan uu anaa markhaati oga ablaadiire labadoo qof haddii wax ka dhexeeyeen oo cadow uu ku yahay markhaatigiisa waa la joojinay mar haddii cadaawadba lagu ogaa walaa shahaadatu waalidin liwaladihi waalidna waladkiisa markhaatigiisa loo qaban maayo walaa waladin liwaalidin laba isdhashayna markhaatigiisuma noqon karaan maxaa yeelay dee haddii uu ninkii wiilkii iyo nin kala is haysto markaasuu aabihiibuu markhaati gashaday markhaati uma noqonayo ama aabihii iyo nin kala is haysto wiilkiisiibuu markhaati gashaday markhaati uma noqonayo sababta waxaa weeye ama nafci unbay soo jiidanayaan ama dur unbay iska difaacayaan labadan waalid labada is dhashay haddii aabbaha wax lagu soo xukumana wuu isdifaacayaa oo wiilku wiilkuna dhibkaa wuu taabanaya hadduu u markhaati kaco ama aabuhu hadduu u markhaati kaco hadduu nafci tahayna waxaan luka lagu sheeganayo uga markhaati kacaya haddii loo xukumana nafci bay rajaynayaan marka taasaa la fiirinayaayo labada isdhashayna yani markhaati maysu noqonayaan walaa shahaadata waalidin ma aqbalayo liwaladihi walaa waladin liwaalidihi wain safala waladkaa waladkaaga miduu soo dhala miduu soo dhala miduu soo dhalay waxa noqon waa ilmahaagi oo kaleta wa walaa yuqbalu lama aqbalo kitaabu qaadin qaadi waraaqdiisa ilaa qaadin aakhara qaadi kale uu diray fil axkaami xukunka ilaa bishahaa ilaa bishaahidayni yashhadaani bimaa fiihi qaaligan baa magaaladan joogo magaalada kalena qaali kalaa joogo marka haddii uu qaaligan uu mas'aladan xukumo magaaladaa kale ay labada qof aadaan xubun warqad keliya oo la qoray keliya markhaati ma noqonayso waa inuu qaaligan warqadna qoro oo uu shabadeeyo oo shaabadiisa ku dhegan tahay laba qof oo markhaati aan oo warqadii u dhiibo ku daro labadii baa marka waxay ka markhaati kacayaan qaaliga inuu soo qoray inuu soo qoray baan markhaati ka nayleeyihin waxa warqadda ku qoran so warqaddii markuu aqriyo labada qofna ka markhaati kaceen markaas wuu wuu aqbalaya marka qaadigaa kale xukunkaa uu soo wareejiyey ama uu u sheegay walaa yuqbalu kitaabu qaadin ilaa qaadin aakhara fi laxkaam ilaa bishaahidayni laba markhaati ah yashhadaani bima fiihi ka markhaati kaca mooyaane waa laba markhaati ka markhaati idaa xakama qaadin calaa qaa'ibin wey wakataba ila alqaadi aladi fi baladihi wey markaasaa la aqbalaya faslun fi lqisma allah subxana wa taala